لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلا غنيا آيات اللباتنات من سورة الروم قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون إلهي سبحانه وتعالى markuu inoo soo cadeeyey dadka axwaashooda aakhiro sida la kala noqonayo halkan waxaa lainoo sheegayaa aayaad iyo adillo tusinaya ilaahay waxdaaniyadiisa aayaadkaasaa marka oo koox ah baa laynoo bayaaninaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa min aayaatihi buu ka mid ahaaday khabarka iska soo hormaray wa min aayaatihi waxaa ka mid ahaaday wa min aayaatihi buu ka mid ahaaday ilaahay aayaadkiisa cadamadiisa iyo awooddiisa weyn tusinaya an khalaqakum ilaahay inuu idinka idinka abuuray min turaabin ciid iyo caro iyo siigo nebi aadam oo asalkii aadamaha ah binu aadamka ayaa laga abuuray ciiddaas khalaqakum laakiin dadkii oo dhan baa la cabira maxaa yeelay aadam baa aslulbashar hadda ah binu aadam oo dhan asalkii wey uma dabadeed idaa antum waaba idinkoo idaa antum waaba idinkoo basharun binu aadan ah oo tantashiruuna faafaya tantashiruuna tadawur macnaha binu aadankii nudfow ka noqday calaqow noqday mudqow noqday binu aadan caqlilaa laga dhigay idaa antum waaba idinkoo basharun ah oo tantashiruuna tatasarafuuna tasarufaya tantashiruuna faafaya kala soconaya oo wixii a ku noolaan lahaydeen iyo tasarufkiinnii horay ka bilaabaya aayaadka ilaahay waxaa ka mid a halkii axad oo nebi aadam ahaa baa binu aadamkaasoo dhan waxaa tiradii ka batay laga abuuray oo nebi aadam laga abuuray aayadda weyn waxaa weeye idinkoo hadda sidaan ah ciiddaasaa asal asal idin ah wax isku dhowna maaha binu aadamka hadda soo yahay iyo ciidda asalka u ah kala nooca weey oo kale jinsi ah kala duwan taas baa laydinka abuura idaa antum waaba idinkoo basharun oo tantashiruuna dadkii way kala duwan yihiin xagga cilmiga iyo xagga fakerka xagga wanaagga hodannimada fakriga kuwa ahlu naara kuwa ahlu janno ah waa la kala duwan yihi basharun oo tantashiruuna wa min aayaati bay ka mid ahaatay ilaahay aayaadkiisa an khalaqa ilaahay inuu abuuray lakum idinka dartiin min anfusikum naftiinna xaggeedan idinka abuuray aswaajan lamaani aswaaj lamaanayaal ilaahay aayaadkiisa waaweyn waxaa ka mid a idinkii iyo jinsigiinnii baa ilaahay wuxuu idinka abuuray aswaaj dumar aadamiyaad ah xaasas idinkoo kale ah oo binu aadam ah oo tilmaantiinni iyo noociinni ah ayaa ilaahay idinkii idinka abuura qolo kale lagama dhigin qaab kale dumarkii lagama dhigin jin lagama dhigin xayawaan kale lagama dhigin lianna kuwaas way kala carari lahaayeen ilaahay kaa weeyaan an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu inaad xasishaan oo u iilataan ilayhaa aswaajtaas bimacnaa ilayhinna inaad u iilataan oo ku xasishaan oo dadkaas isqabaha raggii iyo dumarkii raggii waxay usoo iilanayaan oo ku xasilayaan xaggii aswaajtoodii iyo xaasaskoodii waa isku nooc waa isku jinsi waa wada hadlayaan masaalixdii baa ka dhaxaysa wa jacala ilaahay wuxuu yeelay baynakum dhexdiinna mawaddatan maxabo kalgacal iyo waraxmata naxariis aswaaj iyo zawjaad raggii iyo xaasaskoodii maxabo iyo shafaqo iyo turid iyo kalgacal baa la yeel mawaddadu waxa weeye jacaylka ninku xaaskiisa jecel yahay raxmadduna waxa weeye baa layidhi turidda oo u turayo oo u baqayo in dhibaata ku dhacdo uusan la rabin ibnu cabaas baa ku fasiray sidaas inna fii daalika kaa isagaa dhexdiisa waxaa ahaaday la aayaatin aayaad waaweyn liqowmin qoom qoomkaasoo yatafakkaruuna tafakurayo fakara'aya taasna waa aayad kale wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisao ka mid ahaa khalqu samaawaati samaawaadka abuuridooda iyo wal ardi ardooyinka abuuridooda ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah cirarkaa naga sarreeya dhulalkaa naga hooseeya abuuridda ilaahay oo abuuray waxaa kaloo ilaahay aayaadkiisa ka mid ah wakhtilaafu alsinatikum carabadiinna iskhilaafkooda ay kala duwan yihiin iyo wa alwaanikum midabadiinna kala duwanaanshahooda ay iskhilaafsan yihiin iskhilaafka luqooyinkiinna iskhilaafsan midabyadiinnuna waa iskhilaafsan yihiin luqooyinkii dad baa ku hadlaya carabi luqa carabiya dad baa cajamiye ku hadlaya mid aan carabi ahayn wa turkiyatan dad baa mid turkiya ku hadlaya wa ruumiyatan mid ruumiya dad baa ku hadlaya waa luqooyin kala duduwan iskhilaafka midabadana waa mid cad iyo mid madow iyo mid guduudan iyo mid maariina iyo wixii la mid a qof qof u ekaanaya male labada mataanaha aan la kala sooci karin meelun bay ku kala duwan yihiin dhammaantood haddee waxaan kala luqada noqday oo kala midabka noqday dhammaantoodna waa isku hal aabbe halkii reer ama halkii awlaad oo hal meel ka wada yimid oo nebi aadama hal si ah laga abuuray baa kala luqooyin noqday oo kala midabyo noqday qof kasta kalarkaasaa lagu ranjiyeeyey midab gaaraa la siiyey luqadihii baa ka mid ah luqadaha lagu kala hadlayaa luqadii yaa keenay qof kasta iyadoo lagu hadlayo unbuu arkay leanna qof baa bartay mid buu ka bartay kii u horreeyey yuu ka bartay ilaahay baa keenay ilaahay baa ku ilhaamiyey markaasaa luqooyin kala duwan ayaa lagu hadlayaa oo tiro badan waxaa adduunka caalamka luqooyinka jira oo dhan wey wuxuunbaa la isla garanayaa luqo noqonaya dad maaragtay iska samaynayaan qoraalkeeda iyo diyaarinteeda iyo waxaas waa wax kale laakiin luqadan waa wax ilaahay xag ilaahay baa ilaahay baa saa u kala duway wakhtilaafu alsinatiku alwaaniku inna fii daalika kaa isagaana dhexdiisa waxaa ahaa la aayaatin aayaad waaweyn baa ugu sugan lilcaalamiina caalamiinta caalamiin waa maay kuwa cilmiga iyo fahamka iyo garashada u saaxiibka ah wa min aayaati ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mida aayaadkiisa ka mid ahaata manaamukum hurdadiinna iyo seexashadiinna billeyli hameenkii iyo wannahaari maalintiibaa seexanaysa habeenkii baa seexanaysaan maalinkiina xilliga duhurkiiya dadku waa iska jiibsanaya ilaahay aayaadkiisa ilaahay aayaadkiisa ka midta ee qofkii hurdada waayey baa garanaya dadkaa iska seexanaya habeenkii waxba lama socda iyagoo nashaaday marka subxii daal iyo waxba aan lahayn bay soo boodayeen saasoo fagagag dhahaya soo yaacaya duhurkii sidoo kale iska qayluushanaya waa aayaadka ilaahay waxaa kaloo ka mid a ilaahay aayaadkiisa wabtiqaa'ukum dalabkiina dalbidda aada dalbaysaan min fadlihi ilaahay fadligiisa iyo risqigiisa maalintii ama maaha waxaa la yidhi maalin iyo habeenba risqiga waa la dalbaa dad baa habeenkii shaqaysee wabtiqaa'ukum dalbidda aada dalbaysaan min fadlihi ilaahay fadligiisa taa hore haddii la yidhahdo habeenkii bay hurdadiita manaamukum billeyli oo badanta wabtiqaa'ukum min fadlihi maalintiina shaqadaa badan laakiin habeenkiina waa la shaqaysaa inna fii daalika kaa isagaa dhexdiisa la'aaya waxaa ku sugan la'aayaatin aaya liqowmin qoom qoomkaasoo yasmacuuna maqlaya samaaca tafahumin wastibsaari maqlid fahmid maqlideed iyo arkid maqlideed wa min aayaatihi buu ka mid ahaaday ilaahay aayaadkiisa yuriikum lbarqa yuriikum an yuriikum an yuriyakum aayaadka ilaahay waxaa ka mida yuriikum ilaahay wuxuu idin tusaya bimacnaha an yuriyakum albarqa marka ficilka mudaarici oo iska godan baa haddee laga dhalaalinaya markaasaa mubtadii baa halkaa ka imaanaya sida tasmacu bilmucaydaa ama bilmucaydiyi oo kale khayru min an tarax wa min aayaatihi yuriikum lbarqa ilaahay wuxuu idin tusinayaa aayaadkiisa ka mida inuu idin tusiyo hillaaca khawfan iyo wadamaca khawfan wadamaca waa maxa khawfan waa cabsi maxaa laga baqayaa qofku markuu safar yahay roobka u muuqdo waa baqaya wuxuu jeclaan lahaa inuusan qaban markan waa iska waa safar haddii alaabta iyo wuxuu ka dayacan yihiin wuxuu is leeyahay ama runta yimaado oo baqaya waxaan kaa qoya ama kaa bi'iya hadduu xataa iska negi yahay markaas hilaaca waa laga baqaayo indhahiisa u baqayaa walacwalacdaas ama maba ahee biriqda iyo waxyaalahaas iyana waa laga baqaa khawfan iyo wadamacan khawfan khaa'ifiina wadamacan daan idinkoo macnaha baqaya iyo idinkoo quudarnaynaya oo rajaynaya maxaa la rajaynaya roobkiina dhan baa laga rabaa roob inuu yimaado barwaaqo dhacdo dhirtii baxdo biyo la helo dhanna waa damacan wey uu darayn iyo damcin qofka muqiimka marka isaga wuxuu iska jecel yahay dee roobka inuu yimaado qofka musaafirkaana wuxuu jecel yahay intuu safarka yahay inuusan qaban wa yunazilu ilaahay waa dejiyaa min asamaa'i samada xaggeeda maa-an biyo biyo weeyaan xagga cirka ilaahay wuxuu ka soo dejiyaa biyo xagga naga sarraysa wey daruurahaasaa lagu soo la soo marinaya fa yuxyii ilaahay waa nooleeyaa bihim maagaas bisababihi weeyaane bihim maagaas al arda dhulka ilaahay ku nooleeya buu ku nooleeyaa bacda mowtihaa dhimashadeedii ka bacd bacda mowtiha dhulkii abaarta ahaa wax dhintaybuu ka dhignaa markii roobkan yimaado dalagii iyo naqi ka soo baxana wax noolaaday oo naf soo gashooo kala wey wa yunazilu min asamaa'i maaa fa yuxyii bihi اlarda bacda mowtiha ilahi wuxuu ina fii dalik kaa isaga ay la soo sheegayna la aayaatin aayaad waaweyn baa ugu sugan liqowmin qoom qoomkaasoo yacqiluuna wax garanaya cibrooyin baa ugu sugan liqowmin yacqiluuna yatadabbaruuna tadabburaya bicuquulihim caqliyaashooda ku tadabburaya nicamta ilaahay fiirinaya wa min aayaatii waxaa ka mid ahaaday wa min aayaatii buu ka mid ahaaday ilaahay aayaadkiisa waaweyn waxaa ka mid ah an taquuma asamaau samadii inay qumtay iyo walardu ardadii biamrihi ilaahay amarkiisa cirarkii iyo dhulalku inay qumeenoo iska taagan yihiin an taquuma asamaau walard biamrihi ilaahay amarkiisa balada fiiri cirkii waa naga sarreeya ilaahay baa haya soo dhici maayo koonkao dhan maalinta la bedelaya mooyaane halkaasaa cirka yaa wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinih marka la duubaya mooyaane halkaasi saanqaaf naga sarreeya wey wax tiiroo haya male ilaahay baa haya samadii waa taasuaanta iyo wal ardu ardadii biamrihi ilaahay amarkiisa ardadan iyaduna halkaa naga hooseyso oo cidlaa hawaabaysaa iska taallaa hoos yaa ka haya matiirar baa kaga jira ilaahay baa halkan ku haya dhulkan ilaahay baa meeshiisa isna ku haya waa biamri la liicliici mayso dadka ku dul saaran la gadoomi mayso halkaasaa iyana inoo fadhida umma idaa dacaakum markuu ilaahay idin yeero dacwatan yeerid min alardi dhulka markii laydinka baaqo laydinkaga yeero qubuuraha idaa antum waaba idinkoo takhrujuuna soo baxay deg deg bay u soo baxaya markii loo yeero abaalmarinta iyo jazaha usoo yaacaya ilbiriqs waxay la aasay ilaa weligeed markii la wacoo loo yeero hal mar bay soo yaacayaan oo imaanayaan idaa antum waaba isla markiiba idinku takhrujuuna soo baxay cid gadaal maraysa male israafiil baas buunka buunkau yeerinayaa bal nafqada labaad kaasuu dhahayaa yaa ahlal qubuur ahl qabuurow istaaga quumuu intaa ma yidhi awaliin iyo aakhiriin hal naf oo ka mida ma jirayso ilaa waa soo istaagaysa sidaas baa dhacaysa walahu ilaahay waxaa u ahaaday man duul fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ahaaday walardi ardooyinka dhexdooda malaa'igta insiga jinka wax kasta cirya dhul iyo wixii dhex yaal allah iskale wuxuu u leeyahay milki ahaan abuur ahaanna isagaa u leh tasaruf iyo maamul ahaanna isagaa u leh kullun mid kastaana lahu ilaahay qaanituun kullun mid kastaaba qaanituuna weeyaan kuwa khaashiciinoo khushuucsan isbihinbihinaya munqaaduuna hoggaansamay lahu liamrihi ilaahay amarkiis bay dhammaantood usoo khuduucaya kullun lahu qaanituun wahuwa ilaahay alladii macbuudka weeyaan ilaahay waa midka yabda'u lkhalqa khalqiga bilaaba uma dabadeedna yuciiduhu soo celina khalqigan iyagoo aan jirin ilaahay baa bilaabay oo sameeyey ka bacdina intay dhinteen ka bacdi ilaahay waa soo celinaya xisaab iyo amaalmarin baa loo soo celinaya wa huwa soo celintu icaadadaas wa huwa icaadatu lkhalqiga khalqiga soo celintiisu ahwanu iyadaaba fudayd badan calayhi dushiisa iyadaaba ilaahay u fudayd badan markii idinka laydiin fiirsho macnaha aqoontiin ilaahay waa iskugu mid maxaa yeelay innamaa qowlunaa lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun fa yakuun ilaahay waa sidaas saasuu u dhahayaa middan waxa weeyaan khalqiga marka la fiirsho sida iyagu wax ku garanayaan bilaabidda hore shayga adoon weligaa wax macluumaada ka haysa iyo shay la yaqaanay in dib loo soo celiyo isagiioo kale waxaa fudud soo celinta ka ilaahay kii awalba bilaabay weeye uma yuciidu uu soo celi wahuwa icaadadaas baana ahwanu calayhi alla u fudayd badan markii idinka laydiin fiiriyo shaqa aa qabateen inaad dib u qabatid iyo waxaadan weligaa qaban inaad qabatid shaqa aa qabateen inaad dib u qabataa sahlan marka ilaahay xaggiisa waa iskaga mid laakiin markii binisbati waxa weeye lilkhalqi wa huwa ahwanu calayh walahu ilaahay waxaa u ahaaday almathalu alaclaa mathalka sare ilahay tilmaanta sare allah iska leh waan cid kale oo la haysan jirin walahu almathalu alaclaa ilaahay mathal sare ayaa ugu ahaaday fi samaawaati iyo waalardiba waa maxay laysa ka midlihi shay wa huwa ilaahayna alcasiizu weeye alxakiimu wey wa huwa alcasiizu alxakiim almathalu laclaa tilmaamo binu aadanku leeyahay kuwa la magacana ilaahay leeyahay baa jira hadii la yidhaahdo samiic iyo basiir ilaahay waa samiic basiir insaankiina ilaahay muxuu yidhi fajacalnaahu samiican samiican basiira marka magacaas wax kasta oo noocaasa tilmaan kastoo ilaahay leeyahay walahulmathalulacla ilaahay waxa u ahaaday almathalulacla tusaalaha sarraynta badan iyo tilmaanta wanaagga badan buu alla leeyahay tilmaan kasta waa mid ka duwan tilmaan kastoo binu aadanka ama khalqigu leeyahay midda la magacaabo oo alla leeyahay waa mid ka duwan oo ka fog samiicnimada ilaahay basiirnimada ilaahay istiwihiisa wax kasta waa ka duwan yihiin kuwa kale oo khalqiga lagu yaqaan shaqa kuma leh walahu lmathalu laclaa fi samaawaati walardi wahuwa alcaziizu alxakiim daraba ilaahay waa yeelay ama daraba ilaahay waa caddeeyey ama daraba ilaahay waa qadaray ilaahay waa yeelay lakum idinka maalan maal waa maal buu ilaahay idin yeelay min anfusikum boona idinka soo qaado idinka yeelay ilaahay tusaalow idiin sameeyey naftiinna ayuuna idinkaga yeelay naftiinnaaba laga soo qaado waa maal iyo tusaale waaqici ah oo taagan waa garan ka dhaan waa kanaa marka hal lakum ma idiin ahaaday ummaday mimaa kii xaggii malakat aymaanukum milkiyaalkiinu ay milkiyeen min shurakaa ma idinku ahaaday kuwa shuraka ah idinku la wadaaga fii maa kii rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay addoommada aa idinku leedihiin oo milkiyaalkiinu milkiyeen ma ku jiraan kuwa shuraka idinkula ah oo idinla leh waxaanu annagu idinku arsaaqnay addoonkii iyo kii addoonka lahaa inay wax wada leeyihiin xoolo wada leeyihiin taasi ma jidho wey sayid ogol ama nin ogol addoonkii iyo isagu inay isku tala noqdaan oo xooluhu wada leeyihiin oo ka wada isugsi u maamulaan ma jidho hal lakum mimaa malakat aymaanukum min shurakaa fii maa rasaqnaakum oo markaa fa antum idinku fiihi shaygaa dhexdiisa sawaa'un kuwa ku siman aad tihiin idinka iyo kuwii aa milki milkideen gacnihiinnu milkideen addoommada ah taqaafuunahum xaala ka baqaysaan ka khiifatikum baqdintiinna anfusakum naftiin saa u kala baqdaanna aa addoommadiinna uga baqaysaan taasi mayay jidhaa waa waa maxay dad xora hadday wax wada leeyihiin xoolo ama baamushari ama shirkad qof keligiis iska maamuli karo iskaga tasarufi kara ma jiro dadkii kale oo aan arrintii la socon qofkan kale oo xortaas oo wax kula leh mar hadduu kula leeyahay kan isagu doono wixii kama yeeli karo marka addoommadiinnu sidaasoo kale ma yihiinoo sidaa kuwiinna xortaa oo u kala baqdaan oo saas kuu xurmaynaysaan sidaasoo kale aa uga baqaysaan addoommadiinna addoommaduna waaba xoolaba oo fa antum idinku fii dhexdiisa sawaaun aa kutin kuwa ku siman takhaafuunahum ka khiifatikum xaala ka baqaysaan cabsidiinna oo kale anfusakum naftiinna kuwa idinla midkaayoo kale weeye xorta ah kadalika sidaas baanu nufasilu laayaati aayaadka u kala dhigdhigaynaa liqowmin qoom qoomkaasoo yacqiluuna wax garanaya waxa weeye ma idinku jiraa nin ama qof addoommadu isagu lahaayoo xoolihiisii ah ay talada la leeyihiinoo xoolihiisaan kaliya maamulkiis ay addoommadani shuraka ku leeyihiin oo ninkaani addoommadan ka baqayo sida dadkeenna xortaa u kala baqdaan oo kale ma jidho haddaysan taasi jirin oo aad diiddeen xoolihiinnii in addoommo kaloo iyana xoolihiinni kalaa idinla maamulaan oo talo ku yeeshaan ilaahay khalqigiisa see dhahdeen waxbuu ilaahay la leeyihiin waa ilaahyo uga dhigte asnaam iyo dhir iyo dhagax iyo dad iyo wixii doonaa ha noqdeen wax ilaahay leeyahay idinkuba waxaa leedihiin inay wax idinla maamulaan ma ogolidine ilaahay wuxuu isagu leeyahay see u dhahdeen ilaahay bay ilaahnimada la leeyihiin oo cibaaday muta oo lala lala caabudayaa saasaan wax u kala dhigdhiginaa kadaalika sidaas baanu bayaankaa iska cadoo kalea nubayinu nufasilu laayaati aayaadka u kala dhigdhigayna waalse liqowmin oo yacqiluun bal iskaba dhaafe idraaq baa la yidhahda xujo ma ay haysaane macdira iyo cududaarna ma leh ittabaca aladiina kuwii waxay raaceen dalamuu dulmiga sameeyey ahwaa'ahum hawooyinkooda iska raaceen bikayri cilmin xaalay ku sugan yihiin waxa weeyaan kuwii daalimiintaa hawadooda iska raaceen waana bikayri cilmi wax daliila ay haystaan ma jiro markii tusaalaha loo caddeeyey bayba halkaas ka bixeen oo ku sii cariiqsadeen ahwadoodii marka wixii weeyaan faman yahdi yaa hanuuninaya man duul adalla allaahu ilaahay dhumiyey axad awooda inuu hanuuniye ma jiro faman yahdii man adalla allah wamaa lahum iyaga umana ahaanin min naasiriina kuwa naasiriina oo nusraynaya ee fa aqim toosi qof kastowba wejhaka wejigaada nebigana waa lala hadlaya alayh salatu wasalaam wejigaada toosi liddiini diinulislaamka ku toosi diinkaada ilaahay u gaariye u khalis xaniifan xaala tahay mid iilanayo diinaha kale oo dhan ka soo iilanaya baadilka diinulislaamkana u iilanaya fidrat allaahi alatii fadala annaasa calayha fidrat allaahi ilzamuu waxaa laasimtaa fidrat allaahi ilaahay yaa qaab abuuridiis fidrada ilaahay allatii taasoo fadala naas dadka uu ku abuuray calayha dusheeda tani maxay ta fidra iyo jilsa iyo dibxa iyo waxa weeyaan hay-a qaab masdaru hay-ihii qaab abuuriddaas waa maxay ilaahay markuu abuurayey qaabka loo abuuray waxa weeyaan khalqiga iyo insaanka qaab uu aqbalayo diinulislaamka ilaa kullu mawluudin yuuladu cala alfidra mid kastoo la dhalo islaamnimada isagoo aqbalaya oo u suubada ayaa la dhalaay fa abawaahu yuhawidaanihi labadii dhashay ayaa yahuudiyeeya ow yunasaraani kirishtaneeya ow yumajisaanihi dabcaabudeeyo majuus ka yeela waa xadiid muslim bukhaari warinaya marka fidratallaahi qaab qaab abuuriddii iyo hay-a abuuriddii taa laazime oo waa maxay insaankan marka la abuuray qaabiliyadiisu waxayd inuu aqbalayo diinulislaamka marka taa laazima oo ku dhega diinulislaamka ku toosnaada wixii kale oo lala yimaado waa taas oo laga bayray fidratallahi laga weecday wey allatii taasoo fadara annaas calayha laa tabdiila wax bedelidana uma ahaanin likhalqillaahi ilaahi abuurkiisa fidrada iyadaa lama bedelayo marka lafdigan hadda laa tabdiila bedelidu ma ahan likhalqillaahi nafyigaas hadda bimacna nahyi baa looga jeedaa baa yidhi laa tubadiluu khalq allaahi ha bedelinina laa tabdiila bedelid uma ahan ha bedelinina wey likhalqillaahi ilaahay khalqigiis ilaahay ku dul abuuray daalika kaasaana addiinu diin ah alqayimu ee toosan diinulmustaqiimku kaa isagaa weya walaakina akara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuuna ma garanayaan badankoodu waa jahalo laa yatafakaruuna ma fakerayaan siday fakeraan waxaa usoo bixi lahay inay leeyihiin alla khaaliqa oo macbuuda oo cibaado mutay laakiin waysan fakeraynba hawtulhamaji weeyaan darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab